qalab fiidkii ayuu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada muqdisho xilli ay dhakhaatiirta u diyaarinayeen in lagu sameeyo qaliin dhanka wadnaha siday v oda u xaqiijiyeen qaar ka mid a saaxiibada marxuum cabdinaasir marxuumka geeriyooday cabdinaasir yuusuf macalin ayaa ahaa guddoomiyihii bahda qaliileyda koonfurta soomaaliya ee soomaali ben wuxuuna ka mid ahaa shakhsiyaadka kooban ee dhexda u xirta uhelinta afka hooyo soomaaliga isagoo u soo jooga fagaarayaal looga hadlaya afka ee gudaha dalka iyo dibaddaba ruqadaan saxaafadeed cabdulaahi shiikaalow waxay is yaqaaneen muddo ka badan labaatan sano waana soo wada shaqeeyeen cabdinaasir yuusuf macalin wuxuuna la ahaa saaxiib ay dharar badan soo wada joogeen fagaarayaal looga hadlaya xoojinta afka soomaaliga wuxuuna v o da kaga waramay intuu ka yaqaana marxuumka iyo muddaday isbarteen allaha u naxariisto ustaad cabdinaasir yuusufa macalin waxa uu ahaa haldoora ka mid ahaa ehelada afka dhaqanka iyo hal abuurka marxuumku waxa aan isbarana horaantii sanadkii labada kun waxaana sanadihii laba kun iyo saddexdii laba kun iyo lixdii laba kun laba iyo tobankii iyo weliba sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii aan ka wada qayb galnay shirarkii somali ben ee lagu qabtay dalkaasi jabuuti allaha u naxariistay cabdinaasir yuusufa macalin waxa uu ahaa walaal ay adag tahay in la helo isaga oo kale noloshiisa inteeda badan waxa uu geliyey u adeegidda bulshada soomaaliyeed waxaana lagu xasuusan doonaa hiilkii uu ugu jiray daryeelka iyo xoojinta afka soomaaliga hubaashi bahda afka dhaqanka qoraalka iyo hal abuurka soomaaliyeed waxaa caawa ka baxay halyey qaali ah oo in badanba la tabi doono allaha u naxariisto walaalkeen cabdinaasir yuusuf macalin amiin yuusuf khasaar oo ka mida suxufiyiinta waqore ayaa ka mida wariyaasha muddada dheer ay soo wada shaqeeyeen marxuumka wuxuuna v o da kaga warama wuxuu ka yaqaana marxuum cabdinaasir oo xale fiidkii ku geeriyooda magaalada muqdisho allah u naxariisto cabdinaasir yuusuf macali xuseen wuxuu ahaa saaxiib igu weyn muddo dheer ayaan isnaqaanay siiba sanadihii sagaashameeyadii iyo wixii ka dambeeyey wuxuu ka mid ahaa raggii ugu firfircoonaa marka la fiiriyo naadiga somali ben isagoo ka noqday guddoomiyaha naadiga somali ben ee koonfurta soomaaliya sidoo kale wuxuu xibin ka noqday akademiyada afka soomaaliga ee aga cabdinaasir allah u naxariiste wuxuu ahaa shaqsi aada u firfircoon inta uusan geeriyoonin ka hor wuxuu qoraya buug oo ugu magac daray xigmadda nolosha buuggaasi waxuu xambaarsanaa waxyaabo fara badan oo nolosha iyo ku saabsan cabdinaasir muddo dheer ayuu ahaa guddoomiyaha naadiga somali ben kadib markii uu ka qayb galay shirweynihii naadiga somali ben ee lagu qabtay magaalada jabuuti sanadkii laba kun iyo saddexdii xildhibaan maxamed ibraahim macalimo oo ka mida golaha shacabka wuxuu ka mid ahaa dadka aadka u yaqaana cabdinaasir iyagoo soo wada gala safaro badan oo ujeedkiisu ahaa weynaynta afka soomaaliga wakhti kala duwan ay soo wada qaateen inna lilahi wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto cabdinaasir yuusuf macalin wakhtigiisa ayaa halkaa ku ekaa xanuun ayuu u dhintay oo dhinaca wadnaha waxa uu ahaa qof ka tirsan bahda waxbarashada soomaaliya oo jaamacadda muqdisho maamulkeeda ka tirsanaa waxa uu ahaa qof ururada bulshada caanka ah waxa uu ahaa qoraa waxa uu wakiil u ahaa naadiga qalinleyda soomaaliyeed ee maaragtay wakiilkoodii koonfurta bartamaha soomaaliya waa nin qoraalada iyo arrimaha maaragtay aada uga dhex jiray bulshada soomaaliyeed gaar ahaan magaalada muqdishona caanka ahaa soo maray saxaafadda iyo wariyaashii soomaaliya iyo ururadii saxaafadda qeyb weyn kasoo qaatay oo ka shaqeeyey marka waxaan leenahay ilaah u naxariisto waa geeri xanuun badan cabdinaasir xildhibaan macalimo ayaa weydiiyey waxaa lagu xusuusan doonaa allaha u nakhariistee cabdinaasir yuusuf macalin guddoomiyihii bahda qaliinleyda ee koonfurta soomaaliya waxyaabaha lagu xusuusan karo cabdinaasir waxa uu ahaa in had iyo jeer uu joogi jiray meelaha afka soomaaliga iyo qoraalada waxa uu tegi jiray meel walba oo af soomaali iyo shir af soomaali looga hadlayo waxa uu soo saari jiray oo ka shaqeyn jiray buugaagta iyo soo saaritaankooda dad badan oo dhalinyaro ayuu ku saaciiday inay wax qoraan waxaana uu mar walba u tegi jiray hadday yihiin magaalooyin kala duwan oo soomaaliyeed iyo weliba dalka dibadiisa iyo deriska oo dhan wax la xiriira sidii afka soomaaliga uu u noolaan lahaa marka waxaa leenahay ilah u naxariisto inna lilah wa inna ilayhi raajicuun allah u nakhariistay cabdinaasir yuusuf maqalin wuxuu ka mid ahaa dadka dhigaalka u ahaa afka soomaaliga wuxuuna xilli walba isku dul saarnaa qalinka iyo buugga isagoo daba joogay ururinta suugaanta iyo afka soomaaliga wuxuuna haya taariikhda haldoor dhintay allah u nakhariistee kuwaasooy ka mid ahaayeen doctor xuseen sheekh axmed kadaro lagu yaqaanay farta soomaaliga iyo doctor maxamed daahir afrax oo isna dhowaan geeriyooday cabdulqaadir okay v o a muqdisho